bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo adnoo maqlayseen ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobadaad meel saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona shir looga hadlayo ammaanka magaalada gaalkacyo oo maalmihii dambe aamin xubno weyn ay ka jirtay oo magaaladaasi ka qabsoomay waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal xoogga dalka oo sheegay inay ka hortegayaan weerar kaga yimid al-shabaab gudoomiyaha guddiga caleemasaarka madaxweynaha galmudugna waxa uu sheegay in la kulmay madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijkaad ku maqli doontaan etoobiya oo beenisay warar laga baahiyey abiy axmed iyo sidoo kale uhura kenyaata haddaba warkaasi muxuu ku saabsan yahay barnaamijka ayaan dhegeystayaal idigu haya qodobada kale barnaamijkaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dhegeystayaal haddii allaha uu dale laga helo madaxweynaha koonfur afrika oo ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo dalkiisa la geliyey haddaba kadib markii halkaasi cudurka koronafairiska uu si weyn saameyn ugu yeeshay dalkaasi ayaa madaxweynaha dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay go-aan ah in dalkaasi gebi ahaanba la geliyo xaalad deg dega haddaba dhegeystayaal waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan khasaare ka dhashay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaad barnaamijka ku maqli doontaan dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku dhegeysan doontaan xubinta kalamaan haddii allaha awooda leh laga helo dhegeystayaal gabagabadana waxaan idiin waa hagaag saaxiibayaan mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa afar iyo labaatanka bish saddexaad sanadda labaatan labaatan aanu gudagalna barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyaha cadaada dhegeystayaal taliska ciidanka xooga dalka ayaa sheegay inay ka hortageen weeraro al-shabaab ay damacsanaayeen ay kusoo qaadeen deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed taliyaha ciidamada xooga qeybta lixdanaad ee xooga dalka ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ayaa sheegay in al-shabaab deegaano badan oo ka tirsan gobolada ba iyo bakool ay dhowr jeer kula dagaalameen islamarkaana khasaare ku gaarsiiyeen waxa uu sheegay taliyahan ciidamada dowladda ay fashaliyeen weeraro al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanada bur eley bur eyle walag iyo xawaal barbaar deegaanadaas oo uu sheegay inay horay dadka ugu dhibaateyn jireen al-shabaab siduu hadalka u dhigay sidoo kale taliyaha ayaa waxaa hadalkii intaa ku daray in tiro dhowr jeera al-shabaab ka soo furteen xoolo ay dad shacaba si awooda uga soo qaateen iyo hub fara badan waxa uuna sheegay in howlgalka ka dhanka al-shabaab uu sii socon doono
shabaab yes waa la dagaalanay shabaab meelo waa isku dayeen inayna soo weeraraan waana muxuu aha waa la jebiyey cashar lama ilaawaanana waa la siiyey isla markaas shabaab waxaa lagula diriray goobo badan sida meesha la yidhahdo buur eyle waxaa lag oo ay dad shacab ah ay ku dhibaateynayaan oo zakaawaad been ah oo baad ah intay dad ka soo urureen meesha ay dad kaga soo urureen laga hortagay iyagana waa laga eriyey shacabkii xoolahaas iska lahaana waa loo celiyey waxaa kale lagula diriray meesha la yidhaahdo walag shabaab jabba lagu gaarsiiyey hubna waa laga soo furtay shabaab waxaa lagula dagaalamay habaal barbaar saas oo kale hubna waa laga soo furtay waana lagu jebiyey meesha la yidhaahdo awdiinle iyo meesha la yidhahdo awdiinle iyo waxay udhexaysaa qasaxa dheere saas oo kale waa lagula diriray hubna waa laga soo furtay shabaab jab badan baa loo geystay haddana muxuuaha kama istaagin howlgalladana weli way socdaan waana daba taagnaanaynaa ilaa laga sifeeyo nabaddiidka meel kasta uu joogo waayo shacabku wuxuu fahmay inaan wax khayra u sidin shabaab sidaa daraaddeed nin kasta oo soomaaliya oo fahmay shabaab diyaar wuxuu u yahay in uu ka qayb qaato tirtiridda al-shabaab
gaajyo haraad bana hareerayaan
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada siddeetan iyo sideed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan shir looga hadlayay caqabadaha dhanka ammaanka ah ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka culummada maamulka degmada kaasoo looga hadlayay amniga magaalada iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira halkaasi kulanka ayaa waxaa lagu gorfeynayay sida la sheeg sida lasaga kaashan karo waxyaabaha wax ka qabashada xaaladaha amni ee magaalada oo dhowr jeer dilal ka dhaceen iyo maandooriyaha qamriga iyo xashiishka oo dhibaatooyin badan ku haya magaalada gaalkacyo saraakiisha ciidamada amniga galmudug oo kulanka objoog ka ahaa ayaa waxa ay sheegeen in culammada iyo odayaasha dhaqanka looga baahan yahay inay ciidamada ku garab istaagaan sugidda amniga iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ka dhaca magaalada gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal ayaa iyo duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa waxay sheegeen in tallaabo sharciga ka qaadi doonaan dadka isku daya inay qalqalgeliyaan amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan khasaare ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhashay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay lagula eegtay gobolka shabeellada hoose qaraxan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa ciidanka dowladda oo la socday gaari nooca dagaalka lagula eegtay inta u dhaxaysa deegaanada buufow iyo janaale waxaana ka dhashay khasaare isgu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa ku geeriyooday qaraxaasi halka tiro kalena ay ku dhaawac uu soo gaaray kuwaasoo dhammaantood la sheegay inay saarnaayeen gaariga uu qaraxu haleelay war qoraal ah oo laga faafiyey baraha bulshada al-shabaab ayaa waxay ku sheegtay mas-uuliyadda qaraxa lala eegtay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee socdaalka ku mariyay inta udhexaysa buufow iyo janaale al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxaasi ay ku dileen toddoba askari una gebi ahaanba gubtay gaarigii ay la socdeen ciidanka uu qaraxa qabsaday waa sida hadalka u dhigeene weli ma jirto wax waroo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda ee uga hadleen weerarkaasi ka dhacay gobolka shabeellada hoose waxaana wararkii ugu dambeeyey ee saakaanu ka helina duleedka janaale ay sheegayaan ciidamada halkaasi ay ka wadaan howlgal miina baarisa gudoomiyaha guddiga caleemasaarka xafladda madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye yuusuf garaad cumar ayaa waxa uu tegey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isagoo sheegay in kulan la qaatay madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelle xaaf gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug yuusuf garaad cumar oo maalmahan socdaal ku marayay deegaano ka tirsan galmudug ayaa magaalada gaalkacyo waxa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelixaaf kulanka ayaa waxay labada dhinac uga wada hadleen dhacdooyinkii horey uga dhacay galmudug iyo kuwa weli taagan ee xalka u baahan iyo arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee galmudug waxaan gurigiisa gaalkacyo salaan ugu tegey madaxweyne axmed ducaale xaaf sheekooyin dhinacyo badan oo aan isla qaadanay ayaa iskugu jiray dhinacdooyinkii hore kuwa haatan taagan mustaqbalka galmudug iyo guud ahaan siyaasadda dalka ayuu yidhi yuusuf garaad gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa maalmahan ku guda jiray qabanqaabada xafladda caleemasaarka kadib markii dib loo dhigay waxaana socdaal kala duwan uu ku maraya deegaano badan oo ka tirsan galmudug waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa ethoobiya ayaa beenisay warar laga baahieyey ama laga qoray abiy axmed iyo sidoo kale uhura kiata labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ay baahinaysay inqilaab xoogan soo kala dhex galay madaxweynaha kenya uhura kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed hase yeeshee warkaasi waxaa beenisay dowladda etoobiya warar soo baxay ama warar ka soo baxay safaaradda ethoobiya magaalada nairobi caasimada kenya ayaa wax kama jiraan lagu sheegay warar ku aadan khilaafka uhura kenyatta iyo abiy axmed iyadoo arrinta la xiriirta khilaafka uu soo ifbaxay markii uu baaqday kulankii la filayo in labaatankii bishan ay yeeshaan hogaamiyaasha labada dal dhowaan madaxweynaha ethoobiya sahle wok ayaa waxa uu la kulmay ama waxa ay la kulantay dhigeeda kenya iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen khilaafka la xiriira webiga niil ee u dhexeeya ethoobiya iyo masar waxaana jiray warar sheegaya in kenya ay taageero u muujinaysay dowladda ethoobiya kulanka dhex mari lahaa madaxweynaha kenya hura kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa waxaa ku helin lahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase yeeshee dib loo dhigay sababo la xiriira cudurka koronaviruska oo kiisas ka mida laga helay saddex saddexda dal waa ka saaxiibayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana koonfur afrika madaxweynaha waddankaasi koonfur afrika ayaa waxa uu xaalad deg dega kusoo rogay dalkiisa kadib markii cudurka halista ee koronaviruska uu si weyn ugu fiday dalkaasi madaxweynaha madaxweynaha dalka koonfur afrika ayaa ku dhawaaqay inuu dalkaasi geli doono xaalad deg dega muddo koob iyo labaatan maalmood sababo la xiriira cudurka koronaviruska go-aanka ayaa dhaqan geli doona laga bilaabo maalinta khamiista ee soo socota ilaa shan iyo tobanka bisha abriil madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay keliya in ay furi doonaan furnaan doonaan isbitaalada farmashayaasha iyo meelaha lagu iibiyo cuntooyinka si loo yareeyo cudurka koronaviruska tallaabadan ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa dad badan oo ganacsato ku jiraan waxaana la xadidi doonaa dhaqdhaqaaqa dadka halkaasi ku nool ama waddankaasi ku nool waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado qeybaha dambe barnaamijkan waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan oo radio kulmi ay noo soo diyaariso
dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
war reer kale maanuu war mahaysaane waxaa la yidhi waa la keenay maa la yidhi ma hadda u soo dhacay ilaahu karoona hanoo keenin mawaalantihiin aroomu cusub yaa masikii hore lee waaye war meherkuu soo maray mise dhulka allah u naxariistay cabdulla raaga wuxuu yidhi hadda ka hor arooya dhankaas maad u kacdaan oraxdu ay u dhacayso oo dhankaas maad u kacdaan ay ka soo dhalahayso dhexdhexaa idin taaga dhulku haydin liqee wareerdaa intaan qaadka la joojin niman aan guriga ka soo bixi jirin ayaa magaalada u soo dhadhacay markii qaadkii la joojiyey kadibna jid ay maraanay waayeen midaa heesay marka wuxuu yidhi duurkii qaadka yimaada intii aan dalbanayna ama daarta dhex joognay dalka waa ka maqnayne goormay dawga xidheen ma dagaallo sokeeyaa ka dilaacay baldaanka aryaadhahan xilliga aadal cadde ay ugu dambayso ogaal oo qaad cunaaya aa maxamed siyaad barre ka joojiyey siyeetaya saddexdii jaadkii markaasuu yidhi jaad ha laysoo iibiyo markaasaa la yidhi jaadkiiba waa la joojiye markaasuu yidhi yaa joojiye markaasaa la yidhi madaxweynaha markaasuu yidhi dee aadan maxaa qaaday war wakhtiga ay sheegayso jaadka la joojiyey makaroona fayrisaa jiray wareerdha beledka warka ma haysaane laba muqayil baa iswaraysatay dabeedna mid baa yidhi adaa doonistiisii waaye badan ku daalo doolar badan ku lumiyee daraadiya haddaan shalay midna qaadku soo degin bahalkii darnaa iyo dubaabkii ma kulanteen aryaadhaha xabad idinkoon wareerin waxaan dhihi lahay how cagaarkaa ruuge canka taag ambuulaada kacay maroon cagaarkaa ruuge canka taag ambuulaada kacay maroon maaho ar abdulowi dhagansoo aana hele hooytiyad araasiya ha nin caajiisoo agaarabo ambuuro kacan tuubima sakarye naga tagmadeeyow shiribka dubaab ha iiga naqanina duf iyo dabaylahag ay ku baxe war hadalkii waa naga waasheenay naga dhegaysta nimanyow baarri waa ilaah ee markuu dunidan beeraayey dhulkan baaxaddale maalintuu dhab u binaynaayey webiyada bulxamo iyo markuu biyaha keenaayey buuro lagu cusleeyiyo markuu bada ku teedaayey cirkana uu bir iyo tiir la'aan boqor ku qaabeeyey khalqigiisa badan iyo markuu keenay bini'aadam ammaanadu badkay leedahaa loo bandhigay uunka dhulkaa baqay cirkaa baydad galay oo ka baaqsadee bogga waxaa u tumay oo dhaqsaba boobay aadmiga dulmigooda oo badan iyo jahligoo biirshay dhaqankooda ayaa baxarka geliyey dhibtaan uma bareereen warne ooyaan gobaytay gobay faylana gaadi laakiin maydhayga jiray berdigii ku yiil isha baydhaba intuu guniya baar baxay caleemuhu ballaarshe baxar saaflaamoodye yaa dheega jari anigana waxaan maqli jiri baddaanaan ku dhacay sidan uga baxaa badbaadaa alle waa adigoos bedela aniguba waxaan maqli jiray baxnaanaadaydii barrow ka sorrayntaydii waa barkumataan leehe warwar mahaysiina arday ree muduga iyo meeskaa ka gobaysaday wejiga ilaahay miyuu yidhi war ana wararnina imtixaana u fadhiistay kadibna waxau ku qoro oqon waa imtixaankii warqadiiya waxuu dhabarka uga qoray qoraala'aanteedu kama turjumayso inaan jaahil ahay balse waxa maskaxdayda ku jira ayaan walaaqu qaadin war ardaygaas macallimiintii imtixaanka uu soo saxay waxay u soo qoreen inuu dhacay waxayna u sii raaciyeen qoraalka dhicidaadu kama dhigna inaad jaahil tahay laakiin in adeegaada dartiis waxaan aad u danaynaynaa inaad nala sii joogto sanad war ninkaas waxaa ku fiicneed in golaha wasiiri raisawaar khayr lagu daro sababtoo ah imtixaan kasta maku dhici lahayn war ree mudug sheekooyinkan malaha waa looga been abuurtaaye waxaa aad loola yaabay shaybaarkii ay isticmaaleen markay waayeen qalabka lagu baaro koronafirus ee ayraboorka gaalkacayo ee ahaa ma kugu wallaahiba ma kugu bilaahiba ma kugu tallaahiba inaada fayruskaas qabin qordha iyo xerbaa iyo ilkaa iyo aqirka intaad diyaaradda soo saarray ama qandha ku qabatay dadkii la dhaarihayo mid ka mid ahaa wuxuu ku jawaabay war qoodheeyo xeraday xilahay ku dalaaqan oo rajactu male wejiga ilaahay inaanan kaloora fayrus qabin war nimanyahow ambaasador owliyo iyo maxaabiistii laga soo daayey iiraan weli waa ku xayiran yihiinaa la yidhi shiinahana ardadii weli waa ku xayiran yihiinaa la yidhi labada maalin ee duuniddu tiri hawada waa furan tahana waxaa loogu danaynayaa la yidhi diyaaradda imaaraadka u socotay puntland iyo tan etoobiya oo hargeysa u socotay dadka iiraan iyo shiinaha ku xayiranna loogama faa'iideyn war laba maalin oo kalea loo fasixi doonaa u maleeya war tobanka milyanoo hay-adda caafimaadka adduunka noo ballan qaaday ilaa ayna soo gaarto wax hawada la furaayo ma jiraan warwaraysan niihu jeesan hungurleybahaena un hayraad udurba ka alanay hiliq hiliq lacagtu toddobaatan malyan bay ahaydee lixdankii kale xageed geys war wasaaradda caafimaadku waxay hawada u xidhayso ma lacag raayis bacduhu difaac baan malaynaye war dowladdeena hay-ada qaras ku bixisay shan milyan oo lacag ay ugu deeqday coronavirus intay ka dhammaanaysana meel kasta waa xirnaanaysaa haddii la rabana dhagaxaan waa la dalba war shanta milyan oo dowladdu ku deeqday xataa shaqaalaha caafimaadka ma gaarin hayehe fawsiya maa dhex u fadhiisatay anaaba ballantii looga baxay wasiirka caafimaadkuna waxay tiri waxaan baadigob ugu jirnaa dadkii diyaaradda la saarnaa halkii nin ee koronaha laga helay xataa gobollada dalka ayaan ka baarayna ay tiri war ilaa hadda ninka la sheegaya maba la arkinba araadu cudurna waa soo arki jirna abaarna waa soo arki jirna fayraska adna bumbulnaysi maxaas ahayne wargoyow waxa dhan ay kuu sheegayaan maraqa sigaarada awroona iska cab wareedhaa war ma haysaane koronafirus soomaaliya waa ka cabtay wuxuu yidhi adduunyada waddankii kaleo layga sheego argagax baa ka dhaca waa la kala xirmaa dadku isma salaamaan isumana yimaadeen soomaaliya waxa iska beddela waa la waayey way isu imaanayaan way isi salaamayaan habay isi siinayaan waxbay wada cunayaan marka waxaan ka baqayaa haddii aan tago inaan ku dhex dhintaba ayaga sababtoo laguma dhex noolaa karo waa cunsuriyiin miyuu yidhi waa musuq maasuq badan yihiin miyuu yidhi dad balaayo iyo dagaal ka soo daalay ayuu rabaa inuu ku dhex noolaado oo awal isagu ma waalnaa wixii qaraxaan soo marna miyuu noogu darsami rabe aniga karoonaa aad sheegsheegaysi waxaan rabi lahay qaraxii saabe in isku dhex darsaamo asil soomaaliya karoona kalsooni darru ka sheegtae ha xamanina daaya aryadaha war ma haysiina waxaa la yidhi karoonaha waa lagu qaraabtaa waxaana la ogaada dadka qaraxii soobe ku dhintay inay karoono qabeen warduqiyow si kale u qaraaba mootada ha nabine war war mahaysiina etoobiya waxay tidhi soomaaliya waa naga raaligelisay codkii ay masar ku taageertay markii laga hadlayay arrinta webiga niil wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cawadna wuxuu yidhi dhexdhexaad ayaan ka nahay arrinta masar iyo etoobiya waraa horta dowladdeennu waa ilbax codkana cidday rabtay siinaysaa kadibna waa raalli gelinaysaa ciddii ka cadhoota laakiin marka hore fudayd kaa joojido meesha codka siinaysaa ka fiirsato warnimiya war ma haytan xildhibaanadii iyo wasiiradii koonfur galbeed seedi oo haqanagaa maqan haqanagaa maqan wallaahi aan noo untimin wax nala siiyey lahaayeen lafta gareemadigaan silaahay hadhow ada jaali alwaeri may aray gogolii fidsanaytay soortii xildhibaan lakaamay waduubya eri laakiin wasiiri iyo madawiine ku-xigeen iyo guddoomiyaal degmi ii iyo kudherigaasana nabadiin galanta iinfadheeda weri armadeeyo war ma haysadi xildhibaanadii u tegay madaxweyne qoorqoor waxay dhaheen naga raalli ahow madaxweyne muggo hore waa kaa qaldanayn haddaanna waa ku raalligelihaynaa mug dambana u naqamayna inaan kaa soo horjeesanne raalligaa jinno
aadin la aadin mangay way war xildhibaanadu indhahooda kama maanyara meel macallin maxamuud ka tegay maxaa u yaalla allow horaa waxaa loo yidhi meel libax soo gali lama joogays aa lama joogayse waran waxaan la yaaba cabdiraxmaan cabdishakuur mucaaradkii baa ka weeraray suu u waday wuxuu yidhi kuwa lafta garan ka dacwoonaya oo dhahaya xaq baa nooga maqan waa ka gardaran yihiin xildhibaanada lafta garanaynta sharciga ahayd buu keenuu yidhi beesha hawiyena waxba kama maqnuu yidhi marka waxaan la yaabay cidda weedaynhayo iyo cidduu daafacayo war qoraalkaada wada fahmina waxaa ku qarsoonayd anigii lafta gareen doorashadiisa ka soo horjeedana waa ka qaldana mudana madawiine cabdiraxmaan cabdishakuur fadlan wasiirsi madaxweyne lafta gareen anigu waxaan kula talinaa hadduu wasiir siinayo cabdiraxmaan cabdishakuur facebook ha ka xidho warnimaya war mahaystaan cali saciid fiqi danjirihii midowga yurub ee soomaaliya wuxuu ka mid noqday xildhibaanada koonfur galbeed hantaa nabadii nolol ka helayna waxay sheegaysaa gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed inuu noqon doono runku suga haddee warwar ma haysaane hogaamiyaha jarmarka ankara maadka gabadha la dhihi jiray dhimitay waryaa cabdiraxmaan ku maqleen warka naga dhegaysto waa la kala hantiile markii looga shakiyey coronavirus yaa may soomaaliya timaada si aan uga daaweyno sanjabil iyo malaba iskugu dare waraa quulla iyo cib maa la siiyo maada qamari iilees ma iskugu daraano oo maxogyo waanbe maa la siiyo war bukurayoonay saarsaar galo marsiyo gooyo ha loo keeno maraq sagaar ha siiye waryaa maa madaxdaad loo kariyo waryaa waxaasi daawo maanaad sheegaysaane ordaha nagala taga tala xumada waryaada waxaas daawamiina saddex bar hala raxadeeyo saddex bar hala raxadeeyo aro kala jooga aro kala jooga aro kala jooga
naga taga karoona haydin ka cabsadeen
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xibintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka dhegeystayaal waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare isaga ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarkamaan idila socodsiinay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee
olvidar.